magaalada muqdisho wayba laga qobaday xaflad la kasagootay afar arday oo ka guuleysatay deeqwal barasho oo heerka labaad jaamacadda ehanasey u barada doona cilmiga beero ee jaamacadda zimbabwe ardaydu yaa ku gudubtay imtixaan iyo galeen weyn iyo kushal dareerana wasaaradda beero dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaarado beero ee dowlad goboleedyada hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed wasiirka wasaaradda beero ee waraabka dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye sheegay in burburkii kurya dalka iyo etamarka inkoreyti arday iyo deeqwal barashasiyaas wasaaradda beero iyo andirta jaamacad banaanka ee maanta halkan waxaanu u fadhinaa wasaarad ahaan wasaaradda beeraha madaxda halkan fadhida inaanu sagootino afar dhallinyaro ah oo aanu aanu siinay dowladda soomaaliyeed ay siisay deeq waxbarasho oo dibadda ah oo full scholar scholarshipa ama la kofargareeyey la daboolay qarashka ay wax ku baranayaan iyo kay ku deganaanayaan muddada ay jaamacadda ku jiraan iyo kay wax ku noolaanayaan ee noloshooda ku nool yihiin la dowladda soomaaliyeed ay bixisay afartaa dhallinyarada ah oo ka kala socda saddex ay ka socdaan maamul goboleedyada dalka koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland qofna uu ka socdo wasaaradda federaalka afartaa dhallinyarada inaanu sagootino maanta halkan kula dardaaranno waxbarasho aada iyo aada u qiimo badan oo sidaa aan sheegay dowladda soomaaliyeed ay mas-uuliyaddeeda qaadatay ku tegaya dalka zimbabwe oo ay ku taalo jaamacad beeraha cilmigeeda lagu barto cilmiga beeraha oo aada iyo aada u qiimo badan ayay afartaa dhalinyaro tegi doonaan waxay baranayaan wax la dhaho plant breeding bio technology ayay baran doonaan oo cilmi beeraha aada muhiim ugu ah haddii af soomaaliya aan isku dayo dhalan rogga dhirta iyo barashada unugyada ay ka samaysan yihiin dhirtu ayay ayay baran doonaan cilmi halkan aada loogu baahan yahay hambalyo ayaan leeyahay afarta dhallinyarada waxaan u rajaynayaa khayr iyo cilmigaas loo dooray aanu runtii aadka qiimaha u badan inay si fiican uga soo faa'iidaystaan waxaan ku faraxsanahay sida aan sheegay wasaarad ahaan inaanu burburkii kadib dhallinyaradii ugu horreysay diri doono bilaha soo socda iyo sanadaha soo socdana waxaanu diri doonaa tiro kaloo inta aada uga badan oo jaamacada waaweyn oo adduunka ah loo diri doono soddon iyo afar sano kureed waybo markiin ka horreeytay oo deeqwal barasho oo la xiriirta arrimo beero landira arday soomaaliyeed oo ka guuleysatay imtixaan iyo qaadasa wasaaradda beero ee waraabka dowladda soomaaliya